أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه waman yaa yargabu nacayo can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa nacayo ilaa man qof mooyaane un safiha doqonoobay nafsahu min jihati nafsihi nafsadiisa ka doqonoobay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe istafaynaa waan doorannay hu ibraahim ayaan doorannay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa inahu ibraahim fi laakhirati aakhirada dhexdeedana la min asaalixiina kuwa susuuban ayuu ka mid ahaaday id waqti ayaan doorannay qaala lahu rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hoggaansan qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi ibraahim aslamtu waan hoggaansamay lirabbi alcaalamiina ayaan isu dhiibay rabbulcaalamiin waxaan ku dhex jirnay nabiyullaahi ibraahim qisadii beytka ama kacbada uu ku dhisay iyo wiilkiisa ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil calayhim asalaatu wassalaam markii shaqadii ay qabteen iyo siday kacbadii u dhiseen iyo alla barigoodii iyo laga soo sheekeeyey ayaa allah subxaanahu wa tacaala isagoo gaalada ku radinayo waxaan ay gadaal ka keensadeen ee shirkiga ah haddana ay diintii nebiyullaahi ibraahiiman raacsannahay ay leeyihiin wax jira inaanay ahayn isagoo tilmaamaya ayaa waxa uu yidhi waman yaa yarqabu nacaayo can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa nacayo raqiba haddii can lagu gudbiyo macnaheeda waa nicitaan haddii fii laga dabamariyo lagu gudbiyana macnaheedu wuxuu noqonayaa jacayl hadda can ayaa lagu gudbiyey macnuhu marka wuxuu yahay yaa nacaaya diintii nebi ibraahim mantuna istifhaam ayaa ku jiro macnihiisuna waa taqriic iyo tawbiikh haydaareyn la haydaareeynayo nimankaas yacnii diintii nebiyullaahi ibraahim ka leexday waxay ka dhigan tahay marka waman yarqabu yaa yacni ma nacaayo diinta nebi ibraahim ilaa qof naftiisii ka doqonoobay unbaa nacayo waman yaa yarqabu nacaayo can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa nacayo ilaa man qof maahane safiha doqonoobay oo isaga doqonba ah nafsahu min jihati nafsihi nafsadiisa ka doqonoobay ayb marka nafsahu waxay ku nasbisan tahay tamyiiz sidaasay u badan yihiin culummada tamyiizkuna hadda waxaa lagu yaqaanay inuusan macrifo noqonin nafsahuna hadda waa macrifo waa damiir baa loo idaafeeyey laakiin nakira lagu awila sida xaaladaba marka ay macrifo noqoto nakiro loogu awilo tanna sidaasoo kaley noqonaysaa ibnu maalik sidaasuu yidhi wuxuu marka shaahid u keenay ra'aytuka lamaa an carafta wujuuhana sadadta wadibta nafsa yaa qaysu can camrin beytkan laftiisana waa ku baraarujiyey alfiyada oo wuxuu yidhi walidiraarinka banaati lowbari kadaa wadibta nafsa yaa qaysu sari wadibtan nafsa iyadoo tamyiis abaa al haddana la geliyey marka waxay isaga awilan tahay wadibta nafsan halkaana ilaa man safiha nafsan unbay isaga awilnaanaysaa abulbaqaa alcukburi kitaabka uu qur-aanka ku icraabay imlaa umaamana bihi raxmaan la yidhaahdo isaga wuxuu yidhi tamyiizka waa weji daciif ah nafsahu in tamyiiz ahaan loo nasbiyo waa daciif buu yidhi leanna tamyiizku yacni macrifo ma noqdo taasuu cillad ka dhigay laakiin ibnu maalik isaga wuu ka hadlay kitaabkiisa cumdat lxaafid wa cuddat llaafid beytkaasuuna shaahid uga dhigay ibnu jariirna meeshaan marka tamyiiz buu ka dhigay nafsahu inay tamyiiz tahay waxaa kaloo ku bannaan in la yidhaha mansuub binasci lkhaafid oo ilaa man qof ma ahane safiha doqonoobay nafsahu fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda yacni ka jaahil noqday walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe istafaynaa waan doorannay nabiyullaahi hu nabiyullaahi ibraahim fi dunyaa adduunyadii dhexdeedii baan doorannay wa inahu isaga fil aakhirati aakhiradana la min asaalixiina dadka suusuuban ayuu ka mid ahaaday ibnu kathiir marka aayaddan isagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi yaquulu tabaaraka wa tacaala raddan cala alkufaari fiima ibtadacuuhu wa axdathuuhu min ashirki billaahi almukhaalifi limillati ibraahim limillati ibraahima alkhaliili imaami alxunafaa nabiyullaahi yacni allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isaga oo radinayo kufaarta kufaartaas oo iyagu bilaabde bilaab ay bilaabeen bidcaysteen shirki inay la imaadaan kaasoo khilaafsan diinta nebi ibraahim maxaa yeelay wuxuu yidhi fa inahu nabiyullaahi ibraahim jarada towxiida rabbihi tabaaraka wa tacaala towxiidka rabbigii allow u barax tiray falam yadac falam yadcuu macahu hayrahu ilaahay hayrkii lama bariin walaa ashraka bihi darfata caynin ilbiriqsina shirki lama imaanin wax ilaahay lahaa cid kale waxba uguma darin wa tabara'a min kulli macbuudin siwaahu wax kastoo la caabudo alla ka soo harana waa ka beri noqday nabiyullaahi ibraahim wa khaalafa fii dalika saa'ira qowmihi qoomkiisii dham yacni kulligoodna ama intii ka soo hartay muslimiinta gaalada ahna wuu ka waa ku khilaafay arrintaa xataa tabara'a min abiihi ilaa aabbihii isaga dhalay uu ka beri noqday waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun sidaas uu yidhi marka ila aladii fataranii fa inahu sayahdiin aayaad fara badan oo qur-aanka ku jiro marka nabiyullaahi ibraahiimkaa towxiidka barax tiray iyagu way khilaafeen oo shirki bay la imaadeen lidalika alla wuxuu yidhi maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe istafaynaa waan doorannay hu ibraahim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo nebi baa ilaahay ka dhigay ululcasmigana ka mid ah khaliilkiisana waa ka dhigay alleh wainahu nabiyullaahi ibraahim isaga fil aakhirati aakhirada dhexdeedana la min asaalixiina kuwa suusuubanuu ka mid ahaaday id qaala lahu rabbuhu aslim darafkan marka id wuxuu ku tacalluqayaa walaqad istafaynaahu id waqti ayaan dooranay nabiyullaahi ibraahim qaala lahu rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hoggaansan aslimna waxaa laga wadaa ay akhlis lii alcibaadata cibaadada io baraxtir waqdac lii bidaacati inaad iga dambaysana ku khuduuc sidaa igaga dambee sidaas baa lagu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim aslamtu waan hoggaansamay lirabbi alcaalamiina caalamka allihii abuuray baan u hoggaansamay markii sidaa uu yidhi lagana helay ayaan doorannay buu leeyahay ilaahay oo aan u doorannay aakhirana inuu saalix ahaado adduunyadana aan ku doorannay meeshaa marka waxay ku tusaysaa dadka alla dooranayo waa dadku sida ay daacada ilaahay ugu kala badan yihiin uguna degdegi og yihiin sida ay towxiidka ugu degdegaan wa wasaa bihaa ibraahiimu baniihi wa yacquubu yaa baniya ina allaha istafaa lakum ddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wa wasaa waxaa dardaarmay bihaa yacni wa wasaa wou dardaarmay ibraahiimu ibraahim bihaa kelmaddaasuu dardaarmay kelmadduna waa maxay id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiinadaas baniihi wiilashiisuu u dardaarmay wa yacquubu yacquub baa dardaarmay ilmihiisuu isna u dardaarmay yaa baniya qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim markuu wiilashiisii la dardaarmayay yaa baniya wiilashaydow ina allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diin ayuu idiin xulay ou idiin dooray falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna ilaahay u hoggaansan maahane marka wawasaa bihaa wa awsaa bihaana waa la akhriyey qira'a sabciya mutawaatira naafica aqriyo marka waa wasaa iyo wa awsaana isku macno labaduba isku macnow wa wasaa bihaa ibraahiimu wa wasaa ibraahiimu ibraahim waa dardaarmay bihaa damiirkan marka bilkelimati istislaamkii iyo hoggaansankii alla uu towxiid ugu hoggaansamay buu dardaarmay sidaa waa la yidhi waxaa kaloo bihaada loo celiyay bilmillati diintaas aan soo sheegno nebiyullaahi ibraahim ku taagnaa ibraahim baa dardaarmay baniyihiiba u dardaarmay wiilashiisa wiilashiisii marka dee isxaaq iyo ismaaciil iyo yuu u dardaarmay wa yacquubuna waa dardaarmayoo baniyihiiba isagana u dardaarmay ilmihiisa meeshaas marka waxaa jiro qira'a oo a'immatu salaf qaarkood akhriyaan saxaabada qaar ka mid a wa yacquuba oo meesha marka yacquuba la kor dhigo oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa markaas wa wasaa bihaa ibraahiimu baa dardaarmay kelmaddii baniyihii ilmihiisa u dardaarmay iyo wa yacquubaba u dardaarmay meeshaa marka mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen suuragal maaha leanna yacquub nabiyullaahi ibraahim sooma gaarin laakiin ibnu kathiir wuxuu leeyahay sooma gaarin waxay u baahan tahay daliil wax caddeeyo inuunan soo gaarin bay bad yaa la rabaa bal nusuusta waxaa laga fahmayaa yacquub inuu soo gaaray awowgii ibraahim halkaas marka isaga saasoo kale ku tego wuxuu yidhi waqad qara'a bacdu salafi wa yacquuba binasbi cadfan calaa baniihi kaana ibraahiima wasaa baniihi wabna wabna bnihi yacquuba bna isxaaq wa kaana xaadiran dak dalika waa joogay waqad iddaca alqushayriyu abulqaasim alqushayri wuxuu sheegtay fima xakaahu lqurطubiyu canhu ana yacquuba inamaa wulida bacda wafaati ibraahim yacquub waxaa la dhalay markii ibraahim dhintay wayaxtaaju wuxuu yidhi marka milu haada kanoo kalena wuxuu u baahanayaa ilaa daliilin saxiixin waظaahiru wallahu aclam ana isxaaqa wulida lahu yacquub fii xayaati اlkhaliil wasaara waxaana daahir ah buu leeyahy yacquub in la dhalay intii uu noolaa nabiyullaahi ibraahim oo isxaaq loo dhalay yacquub lianna albishaarata waqacat bihimaa lianna bishaarada nabiyullaahi ibraahim loo bishaaraynaya labaday ku dhacday oo alla wuxuu yidhi markaa fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub waqad quri'a binasbi yacquub haahuna calaa nasci lkhaafidi ayaa loo aqriyay falow lam yuujad yacquubu hadduusan jiri lahayn fii xayaatihimaa iyaga noloshooda lamaa kaana lidikrihi min bayni duriyati isxaaq kabiiru faa'iidati haddii yacquub uunan joogi doonin oo ibraahim uusan arki doonin uunan indhihiisa aynan ku qabowsanaynin ee ilmihii kale isxaaq ou dhalay muxuu dhaami lahaa isaga wax gaara maxaa keligiis gaar loogu sheegayaa wuxuu leeyahay nusuusta waxaa laga dareemayaa maadaama nebiyullaahi ibraahim loogu bishaareeyey isxaaq isxaaqna wiil ou dhali doono yacquub inay markaa uu joogayo nolol uu kusoo gaaray yaa laga fahmayaa buu leeyahay markaasuu aayaddii suurat lcankabuut keene wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wajacalnaa fii duriyatihi اnubuwata wاlkitaaba wa qaala fi laayati اlأkhraa wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafilatan wahada yaqtadii anahu wujida fii xayaatihi bay keene waayضa fainahu bani bayt اlmaqdis nabiyullaahi yacquub wuxuu leeyahy isagaa baytalmaqdis dhisay kamaa nataqat bidalika alkutubu almutaqadima wa habata fi saxiixayni min xadiidi abi dar qultu yaa rasuula allah ayu masjidin wudica awal qaala almasjid alxaraam qultu uma ay qaala bayt lmaqdis qultu kam baynahumaa qaala arbacuuna sana marka arbaciin de wax laysu soo gaari kara wa sida muuqanaysa isaga marka ibnu kaiir aad buu arrintaa uga sii hadlay sidaasuuna ku tegey ayb marka wa yacquuba qiraa'adaas marka inkastoy shaad tahay sida loo tawjiihinayo saas un weeyaan wa wasaa bihaa ibraahiimu ibraahim ayaa kelmaddii dardaarmay baniyihiibu u dardaarmay wa yacquubuna kelmaddii waa dardaarmo ilmihiisa u dardaarmay waxa uuna yidhi yaa baniya wiilashaydow ina allaha alle yacni yaa baniya marka an yaa baniya wiilashaydow in allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin doortay idinka addiina diin buu idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna muslimiin amaaha ee qofka marka waqti uu dhimanayo iyo qaab uu ku dhimanayo ma isagaa is og islaamkii haysaa la yidhi hana dhimanin ilaa adoo muslima maaha meeshaa marka ibnu kathiir wuxuu yidhi ay axsinuu fii xaali alxayaati macnaha aayaddu waxay tahay nolosha xaaladeeda wanaajiya oo waxaad ku noolaataan khayr iyo wanaag walzamuu haada towxiidkaas iyo islaamnimada laasima liyarsuqakum allahu alwafaata calayhi si alla idinkugu arsuqo inaad ku dhimataan towxiidka fa ina almar'a yamuutu gaaliban calaa maa kaana calayhi leanna qofku wuxuu ku dhintaa sida badan wixii uu ku taagnaa awal ayb wayabcasu alla wuxuu kusoo bixinayaa calaa maa maata calayhi wuxuu ku dhintay waqad ajra allaahu waqad ajra allaahu alkariimu caadatahu ilaahay wuxuu caadadiisa ku dureeriyey biannahu man qasada alkhayra qofkii khayr u qasdo wafaqa lahu waa waafajinayaa wayasara calayhi waana u fududaynayaa waman nawaa saalixan camal wanaagsan qofkii niyeystana habata calayhi waa ku sugayaa alle marka macnuhu aayadda waxay tahay intaad nooshihiin islaamnimada ku dadaala haddaad ku dadaashaan tawfiiquu ilaahay idin siinaya waadna ku dhimanaysaan markaa wuxuu yidhi wahada laa yucaaridu arrinkan aan leenahayna ma ka hor imaanayo maa jaa fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixa wuxuu ku yimid ina arajula layacmalu bicamali ahli اljanna xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa baac aw diraac fayasbiqu calayhi اlkitaabu fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkuluha xadiidkii dhahayay qofka waxaa laga yaabaa inuu camalu ahli ahliljanna ka shaqeeyo ilaa jannadii ay u dhowaato iyo isaga dhudhun oo kale ay isu jirsadaan marka dambena wixii ilaahay u qoray baa ka qaalib noqonaya naartii buu gelaa marka camal ahlu naar intuu sameeyo xadiidkaas iyo waxaan aan sheegayno aayadda ku fasirayna ma iska hor imaanayaan buu yidhi liannahu qad jaa fii bacdi riwaayaati hada alxadiid xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa ku timid layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaas ereygaas marka qofku wuxuu samaynayaa camalu ahli ljanna sida dadka u muuqato dadku saasay la tahay laakiin ma toosna isaga marka fiima yabduu linnaasti adiga halkan aayadda waxay ku leedahay war dadka keliya ha iska gadine ilaahay xaggiisa u toosnaaw oo qalbigaaga iyo camalkaaguba ilaahay ha u toosnaadaan markay sidaas tahay tawfiiqda ilaahay ma kuseejinayo iyo khaatimada laakiin haddaad dadkiina wanaag isugu muujiso qalbigiina xumaan ay ka buuxdo khaatimada markaasay hallaabeen waxyaabaha khaatimada halleeyo qalbiga xun ayaa ka mida marka qalbiga in la ilaaliyo macnaha marka falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun macnaheedu sidaas waay ha dhimanina ilaa idinkoo hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan mooyaane yacnii noloshii islaamnimada ku dadaala tawxiidkii ku dadaala wax yar ha ku iibsanina islaamnimada fudayl bnu ciyaadna aayaddan ilaa waantum muslimuun wuxuu yidhi ay muxsinuuna birabbikum danna markaad dhimanaysaan ilaahay malada u wanaajiya wax fiican ka malaysta xadiidkii muslimna wuxuu ahaa min xadiidi jaabir laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi caza wajal qofkiin younan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malada u wanaajinaya maahani baqawi baa marka aharkaana wariyey am kuntum shuhadaءa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika am kuntum a kuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa goobjoog ahoo xaadir ah id waqti xadara yacquuba yacquub uu ku yimid almowtu geeridii ay ku timid id waqti qaala uu yidhi yacquub libaniihi wiilashiisii uu ku yidhi maa maxay baa tacbuduuna aa caabudaysaan min bacdii aniga gadaashay qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka adiga macbuudkaagii wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa macbuudkoodaan caabudaynaa ay caabudi jireen ibraahiima ah wa ismaaciila ah wa isxaaqa isxaaq ah ilaahan baan caabudaynaa macbuudan macbuud macbuudka oo waaxidan hal a baan caabudaynaa wa naxnu anaguna muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu lilaahi ama macbuudkaa kuwii u hoggaansamayaan nahay halkanna marka nabiyullaahi yacquub sida ilmihiisa ula dardaarmay isagana meeshaa marka waxaad ka fahmaysaa dadka wanaagsan oo ay cibaadadu dhab ka tahay addoonnimada dhab ay ka tahay iyaga markay nool yihiinna inay ilaahay caabudaan bay jecel yihiin markay dhintaanna dad iyaga laga gooyey oo ilmahoodii oo ilmahoodii ah inay cibaadadii sii wadaan ayay jecel yihiin ayb marka waa qofkay sidaas marka ay dhab dhab ka tahay waxaa kaloo qisooyinkan laga qaadanaya yani waxaa ka mid a waxaa laga qaadanaya labadan aayadba tii hore iyo tan qofka inuu dardaarmo dardaaranka uu ilmihiisa u dardaarmayana waxa ugu horeeyo inuu noqdo towxiidka siday ku hayso lahaayeen diintaas islaamka inuu aada ugu dadaalo markii uu taa kala hadlo ayaa maal iyo wixii kale laga dardaarmi kara markaa in laga dardaarmo laakiin innaga markaa oday waa dardaarmayaa la yidhaha warkaalaya dardaaran iga qora waxyaabaha uu dardaarmayo waxaa isaga badan maal xoolihiisiisa u qaybin lahaa ilmaha si aysa isu dagaalin waxaana laga yaabaa inuu dardaarankii xataa ku cadaalad ku joor falo oo meesha xataa uu dembi isagoo ku jira uu dhinto marka dardaarankiina suuratu nisaa aan ugu tegaynaa inaan lagu joor falin oo aan dad lagu dhibin shayga ugu horeeyo la dardaarmaana ee dardaaranka mudanna horta inay middaan tahay qofkuna inuu carruurtiisa ka warqabo towxiidkooda ka warhaayo yaa laga rabaa waxa diinkooda ka leexinayana uu og yahay arrimahaasna marka uu qalbigooda aada ugu weyneeyo am kuntum a kuntum miyaad ahaydeen shuhadaa'a kuwa goobjoogayaal ah id waqti xadara ay u timid yacquuba yacquuba almowtu geeridii ay u timid geeridiiba u timid ambiyada ilaahay waa la dooransiin jiray marka laga qaadaya nafta waa la dooransiin jiray sida nusuusta qaar ka muuqato marka nabiyullaahi yacquub markii uu arkay in la dooransiinayo ayuu dardaarankaas marka bilaabay id waqti qaala mi-ad goobjoog ahaydeen qaala yacquub uu yidhi libaniihi wiilashiisii uu ku yidhi maa maxay baad tacbuduuna caabudaysaan min bacdii aniga gadaashay qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka macbuudkaaga adiga macbuudka aad caabuddo eed u khuduucdo tuugto ood bariso macbuudkaas baan caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa ilaahoodii baan caabudaynaa macbuudkoodii waa hal ilaah un nabiyullaahi yacquub allahu caabudi jiray isxaaq allahu caabudi jiray ibraahim allihii uu caabudi jiray waa allah subxaanahu wa tacaala rabb lcaalamiin ibraahiima ah waa ismaaciila ah waa isxaaqa ah ismaaciil baa marka meeshaan lagu soo daray litaqliib ismaaciil hadda adeeru u yahay ilmahaas ee aabbo uma ahan uma dhalin adeeru u yahay o isxaaq aabbo yacni aawowgoodu la dhashay ilmaha marka waxau u noqonayaa awow aabbahood adeer u ah iyagiina marka aabbayaalkii bay ku dareen xadiidkii nabigana wuxuu ahaa camu rajuli sinwu abiihi adeerku aabbahoo kale wa marka halkan litaqliib baa loogu daray maadaama ibraahim iyo isxaaq iyo la sheegaa la dhexgeliyo lagu daray masale fiqiga bay marka meeshaan ka qaataan fuqahada waxayna tahay awowgu aabbaa laga dhigay meeshaan marka waxay leeyihiin awowga marka wax la dhaxlaayo walaalaha waa iska reebayaan haddii mayd dhinto uu ka tago awowgiis aabbihiis dhalay iyo walaalihiis uu ka tago walaalihii awowgaana iska reexaya meesha ka bixinaya sida aabbuhuba uu walaalaha meesha uga saaro awowgu aabbo waayay dheheen aayaddan ay soo qabsadeen marka qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima ibraahiim waa awow hadda yacquub awow buu u yahay ayb markaas taasna nabiyula abubakrin isidiiq baa qabay radia allahu canhu madhabtiisa ay ahayd sidaasuuna xukumi jiray inkastoo saxaabada dhexdoodu khilaaf jiray ilaahan macbuudan ayaan caabudaynaa ka bedel waaxidan macbuudka oo waaxidan hal ah oon laba iyo saddex ahayn wa naxnu anaguna muslimuuna kuwa hogaansamayaan nahay lahu lilaahi allaha u hoggaansamayaan nahay ayb tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum tilka taadaas ummatun ummad weeyaan ummadda oo qad khalad tagtay ummadda oo lahaa oo u sugnaaday maa wixii kasabad ay kasbatay oo shaqaysatay walakum idinkana maabaa idiin sugnaaday kasabtum aada kasbateen ood shaqaysateen walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kii xaggiisa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan humaagaba wixii ay samayn jireen idinka laydin su-aali maayo markii marka nebiyullaahi ibraahim iyo yacquub iyo laga soo sheekeeyey nimankan yahuuddana ay isku dhisa nimankan yahuuddana ay isku dhisaan ibraahim ummaddii ibraahim iyo isxaaq iyo yacquuban kasoo jeednaa ay yidhaahdaan ayaa waxaa la leeyahay ummad walbaa waxay camal falato ayay leedahay tilka taadaasi ummatun marka ishaarada waxay u laabanaysaa ambiyadii lasoo tilmaamay ibraahim isxaaq ismaaciil yacquub kulli tilka taadaasi ummatun ummad waay ummadda oo qad khalad tagtay way tageen lahaa ummadda oo lahaa oo u sugnaaday weli kasii sifee maa wixii kasabad ay shaqaysatay baa ummaddaas u sugnaaday walakum idinkana maa shay baa idiin sugnaaday kasabtum aada kasbataan ibnu kathiir wuxuu leeyahay ay ina salafa almaadiina dadkii tegee hore min aabaa'ikum aabbayaalkiin aw min alambiyaa'i iyo wasaalixiin ah laa yanfacukum idin anfici maayo intisaabukum inaa u abtirsataan idaa lam tafcaluu khayran haddii aydnan khayr samaysanin yacuudu nafcuhu calaykum khayrkaas oo nafcigiisa korkiina kusoo noqonayo fa ina lahum waxay leeyihiin acmaalahum alatii camiluuhaa camalkii ay samaysteen walakum acmaalukum idinkuna walakum idinkuna acmaalakum baa leedihiin walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun walaa tus'aluuna laydin su-aali maayo camaa kii xaggiisa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falayaan waxay la mid tahay marka xadiidkii nebiga uu yidhi man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu camalkiisa qofkuu dib u dhigo nasabkiisa ma soo dedejinayo haddii adiga camalkii gadaal uu kuu dhigo nasabkaagii kusoo hormarin maayo xadiidkii nebiga sal alla ly slam sidaasu ahaa halkan aayaddanna macnahaas ayay leedahay oo ay wadataa wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibraahima xaniifa wamaa kana min almushrikiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen yahuuddii iyo nasaaradii kunuu ahaada huudan yahuud aw amase nasaaraa nasaara ahaada yani waa u kala qeybsan yahay warka yahuudna waxay tihi yahuud noqda nasaarana waxay tireen nasaaro ahaada tahtaduu hanuunteen marka waad hanuuneysaan qul waxaa tiraa bal ee natabicu waxaan raacaynaa usoo qadar millata ibraahiima ibraahim diintiisii baan raacaynaa innaga xaniifan xaal uu yahay midkii shirki kasoo leexday oo towxiidkii u toosnaaday wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn ibnu isxaaq wuxuu wariyey can ibni cabbaas qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala cabdullaahi ibnu suuriya alacwar ninkii yahuudigae culimmadoodii ka mid ahaabaa wuxuu yidhi lirasuulillahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ku yidhi mal hudaa ilaa maa naxnu calayhi hanuun ma jiro ilaa kaan annaga ku taagannahay yahuud haddaan nahay maahani fatabicnaa yaa muxamed muxamedow na soo raac tahtadi waa hanuunaysaay nasaaradiina sidoo kale tiri iyadana markaasaa aayaddan ilaahay soo dejiyey waxaa la leeyahay islaamnimada iyo waxaa lagu badbaadaya hanuunku wuxuu jiraa nebiyullaahi ibraahim ninkii ku daydo nebi ibraahimna muxuu muxuu ahaa xaniif shirki ka fog ilaahay aan waxba ugu darin xaqiisa aan cid kale wax ka siinin ayuu ahaa marka ninkii ilaahay xaqiisii gaar isaga uga dhigay ambiyadii ilaahay lasoo dirayna raacay manhajkoodii raacay ninkaas baa dariiqii nebiyullahi ibraahim hayo isagana toosan wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada huudan yahuud ahaada aw amase nasaara ahaada nasaaradii asaa tiri tahtaduu waad hanuuneysaan markaas qul waxaa tidhaahdaa bal e qur-aanku marka de xujajka waa ka jawaabaya walaa yaatuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira qul waxaa tidhaa bal ee natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima ibraahim diintiisa idinku sow ibraahim ma sheeganaysaan ibraahim yahuudiyu ahaa sow ma dhahaysaan nasaar nasraani buu ahaa sow ma lihidiin ibraahim baan raacaynaa laakiin wixii uu ku taagnaa aan isla aragno marka sidii uu ku taagnaana waa tan marka bal ee natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima ibraahim diintiisa xaniifan xaal uu yahay ibraahim midkii iishay oo shirki ka soo iishay towxiidkii usoo iishay xaniifka marka macaani badan baa lagu fasiray xaniifan waxaa lagu fasiray xaajan xaniifan xaal uu yahay mid xajinaya nabiyullaahi ibraahim marka mid xajinaya maxaa loo leeyahay marka mushrikiintiiba se uma xajin jirin aayadda maadaama ay yahuud iyo nasaaro ku socoto yahuudda iyo nasaaradu ayagu xaj ma yaqaanaan marka waxaa la leeyahy nabiyullaahi ibraahim beytkaas kacbadaas buu u xajiyey idinkana xaj diin idinkuguma jiro saas darteed maba haysaanba dariiqii nabiyullaahi ibraahim saasay ka dhigan tahay mushrikiinta markii la radinayana waxaa lagu radiya dee yacni salaad iyagu maynan aqoonin wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya kuwaan iyaga salaad waa yaqaanaan yahuud iyo nasaaradu kuwaana yahuudda iyo nasaaraduna xaj ma yaqaanaan marka abulcaaliya wuxuu ku fasiray alxaniifu aladii yastaqbilu lbeyta bisalaatiisa nabiyullaahi ibraahim waa tukan jiro salaadiisa halkaas u qaabili jiray wayaraa ana xajahu calayhi in istataaca ilayhi sabiila macna kaas mujaahid iyo arabiicu bnu anasna waxay ku fasireen xaniifan ay mutabican mid raacayo rabbigii abu qilaaba wuxuu yidhi alxaniifu aladii yu'minu birusuli kullihim xaniif waxaa la yidhaahdaa midka rusushoo dhan rumeeyey min awalihim laga bilaabo ilaa aakhirihim oo aan kala qaadqaadin qataada wuxuu yidhi alxaniifiyatu shahaadatu an laa ilaaha ila allah xaniifiyadu waa towxiid yadkhulu fiiha waxaa soo gelaayo taxriimu lummahaat ninku hooyadii inuu iska xarimo oo uunan yacni guursanin walbanaat gabdhihiisa waalkhaalaat habareerayaalka waalcamaati eedooyinka wamaa xarama allahu caza wajala iyo wuxuu alla xarimay oo dhan waa inuu iska xarimaa waalkhitaan gudniinkii baa soo gelay yacni shareecadoo dhan waa marka ayb marka xaniifiyadu waa towxiidkaas qofkii marka ilaahay xaqiisii u dhaafo oon cid kale waxba ugu darin nabiyullaahi maxamed raaco qofkaasi waa xaniif macno kale oo xaniif yahay ma jiro xaniifku marka koox kooxaha ka mida maaha oo ummadda muslimka intay iska soocday oo inaga keliya muslimiina aamin iyaga keliya inay muslimiin yihiin rumaysan maahan xaniifkuna xaniifku waa shahaadatu an laa ilaaha illa allah ana maxamedan rasuulullah qofku hadduu taasi ka dhabeeyo oo uu maaa shuruudaheedii la yimaado oo uu ku dadaalo kelmaddaas qabsado ambiyadii ilaahayna uu rumeeyo oo dariiqa uu ilaahay ku gaarayo uu ka dhigo dariiqii nebi maxamed waa xaniif uma baahna inuu koox ku biiro koox iyagu markaa sheeganayso xaniifiyiin inay yihiin iyo inuu ku biiro uma baahna muslimkaa waa badan yihi sidaasaa marka qul waxaa tiraa bal ee natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahima ibraahim diintiisa xaniifan xaal uu yahay ibraahim midkii yacni towxiidka ilaahay u khaalis yeelayo shirkiga kasoo qalloocanayo kasoo leexanayo wamaa kaana ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn qofka carabta qofka dalbaha leh oo xoogaa lugihiisu soo qalloocaan waxay yidhaahdaan axnaf axnaf kelmadda marka waxaa dareemaya marka in macnaheedu yahay qallooc waxa uu ka soo qalloocday marka waa maxay shirkiga iyo diimaha baatilka waa ka soo qalloocday xagguu usoo leexday marka uu soo fiiriyey towxiidkii xaggiisa xadiidkiina wuxuu ahaa man qaala laa ilaha illa allah wakafara bima yucbadu min duuni illahi kelmaddii marka ihbaat iyo nafyi bay ka kooban tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha waa nafyigii macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahuna waa ihbaatkii cibaadadii baa ilaahay loo sugayaa adiga marka macnaha inuu kugu jiraa la rabaa ood fahamsan tahay shaygan wax kasta oo cibaado noqdo wax cid wax kule ma jirto nebi ha ahaado owliye ha noqdaan malaa'ig ha noqdeen cid wax kule ma jirto allah maaha marka aada sidaas aaminsan tahay kelmaddii macnaheedii waa haysaa markaas haddii laakiin aada kelmaddii dhahayso haddana dhinacii kale aada xaqii ilaahay lahaa aada cid kale wax uga meerinaysid ama aada ka siinayso shirkiba macnihiisa waxaa la yidhaha in ilaahay wax loogu wixiisii cid kale wax loogu daro ayb quluu aamanaa biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahim quuluu dhaha aamanaa waxaan rumaynay billaahi allaan rumaynay wamaa ayaan rumaynay kii unsila la dejiyey ilayna annaga xaggeenna wamaa kii baan rumaynay unsila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim intii ka ah wa ismaaciila ismaaciil xaggiisa lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaqa xaggiisa loo soo dejiyey wa yacquuba yacquub xaggiisa loo soo dejiyey wal asbaaqi yacquub owlaaddiisii loo soo dejiyey xaggooda wamaa kii baan rumaynaynaa uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey wa ciisaa la siiyey iyo wamaa baan rumaynaynaa kii uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyaalkii min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey min rabbihim xaalow xagga rabbigood ka ahaaday laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin koox oo minhum iyaga ka mida ma kala geynayno ayb ambiyadaa yacnii koox ka mida ma kala geynayno kuwa kale ka geyn mayno wa naxnu anaguna muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu lilaahi ilaahay u hoggaansamaya halkana ilaahay addoommadiisii muuminiintii wuxuu ku toosinayaa iimaankii inay rumeeyaan wixii alla iyaga usoo dejiyey yaa loogu soo dhiibay biwaasidati moxamed sala allahu calayhi wasalam mufasalan marka iimaanku waa kala socnaanaya wixii alle nebi moxamed kusoo dejiyey si mufa iimaan mufasalan ula imaanayna si mufasaloo kala dhigdhigan baan u rumaynaynaa wixii ambiyada kale lagu soo dejiyeyna si guud baan u rumaynaynaa si guud macnaha waxaa laga wadaa ambiyada ilaahay kitaab kutubtii alla soo dejiyay dhammaan waa rumaynayna si guud saas si gaar ahaaneedna waxay tahay innaga sida kitaabka aan cibaadaadkeenna ka fiirinayno inaan raacnaa ay waajibka nagu tahay oo aan ku camal falayno waa qur-aanka ambiyada markay noqotona waa nabiyullaahi maxamed sal ll l slam qofna uma qofna uma bannaana inuu ilaahay gaaro dariiq aan nebi maxamed dariiqiisa aan ahayn inuu ku gaaro uma bannaano nin kasta waxaa weeyaan iimaanka aan nabiyullaahi maxamed rumaynayna waa iimaan mufasal ah leanna shareecadiisa waajib nagu ah inaan ku dhaqanno laakiin ambiyada kale iimaanka aan rumaynayna wuxuu noqonayaa iimaan mujmal ah towraad inuu jiray kitaab ilaahay yahay nebi muuse lagu soo dejiya aan rumaynayna laakiin towraad ma garan karna annaga si mufa axkaamtii towraad ku taallay miyaan ku soconaynaa mase axkaamta qur-aanka ku taal tan qur-aanka ku taal iimaan mujmal iyo iimaan mufasalaa jira marka iimaanka mujmalka ambiyada dhan kutubtoo dhan ya yaan rumaynayna iimaanka mufasalkaana waa nabiyullaahi moxamed iyo kitaabkan qur-aanka aayaddu marka intaasay tilmaama quuluu dhaha aamanaa billaahi allaan rumaynay wamaa baan rumaynay kii unsila la dejiyey ilaynaa annagana lagu soo dejiyey waa qur-aankii iyo wamaa ayaan rumaynay unsila la dejiyey ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaati asbaad waa ilmihii nabiyullaahi yacquub dhalay oo ay yahuuddu ka markaa ka farcanmeen reer bani israa'iil wamaa ayaan rumaynaynaa uutiya la siiyey muusa muuse kitaabkii la siiyey towreed waa rumaynaynaa wa ciisaa la siiyey oo injiil wamaa iyo kii uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyadii la siiyey min rabbihim xaalow xagga rabbigood ka ahaaday kutubtaa xaalay xagga rabbigood ka ahaadeen waan rumaynaynaa imaamu lbukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra qaala wuxuu yidhi kaana ahlulkitaabi ahlu kitaabku waxay ahaayeen yaqra'uuna towraata towreed bay akrin jireen bilcibraaniyati waxay ku akrinayaan luqaddii uu kusoo degay wa yufasiruunaha bilcarabiyati carabi bayna ku fasiraayeen liahlilislaami muslimiintay ugu fasiraayeen faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka wuxuu yidhi laa tusadiquu ahla alkitaab ahlu kitaab ha u rumayninina walaa tukadibuuhum hana beeninina waquuluu dhaha aamanaa billaahi wama wamaa anzala allaahu fiiri marka waa badbaadaa ku sugan yahuuddu waa imaanayan towreed bay akrinaayeen af carabi bay ugu fasiraayaan inay been sheegaayaan waa dhici kartaa waxaan ay sheegayaan wixii ilaahay soo dejiye aynan ahayn inay run sheegayaanna waa dhici kartaayo wixii ilaahay soo dejiyey inay akrinayaan marka in la beeniyo ama la rumeeyo waxay keenaysaa marka dhibaato haddaad beenisana shay xaqaynaa beenisaa laga ile tafsiilkiisa adiga ma taqaanidi haddii aada u rumaysana baatilkoodii baa kaa gedmaya magtaada waxaa laga yaabaa baatilkoodii inaad marka wax beena inaa u rumayso si adigiina aadan u beeninin kutubtii ilaahay soo dejiyey baatilkoodiina aa uga fogaato nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaan aamanaa billaahi wamaa anzala allah annaga ilaahay waa rumaysannahay wixii uu soo dejiyeyna waa rumaysannahay marka waa mujmal towraad annaga si mujmalaan u rumaysannahay wixii tafsiil u baahan soo maha axkaam tafsiil qur-aanka ilaahay masiiyo oo suuratu almaa-ida aan ugu tegi doono u muhayminan calayhi ayib aayaddan marka sidaas xadiidkaas baana aada marka tafsiirka aayaddan xadiidka laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin axad minhum iyaga ka mid a can gayrihi ka kala ka geyn mayno mid iyaga ka mida mak ma ka geynayna ka kale marka laa tafriiqan marka la diidaayo laa nufariqu bayna axadin minhum waxay tahay aliimaanu bibacdihim qaar in la rumeeyo waalkufru bibacdihim qaarna lagu kufriyo middaa ma samaynayno o ambiyada kulligood waa wada rumaynaynaa xagga iimaanka ku kala geyn mayno ayib yahuuddii marka iyaga nabiyullaahi maxamed waa beeniyeen nabiyullaahi ciisa way beeniyeen muusena waa rumaysannahay nasaaradii nebi maxamed waa beeniyeen ciisaan rumaysannahay muslimiintii marka ambiyada ilahay dhan waa rumaysanyihin suuratu nisaana waa ugu tegi doonaa marka waa yacni wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rasulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan ilaahi wanaxnu anaguna muslimuuna kuwa hoggaansamayaana lahu lilaah alla u hoggaansamayo fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa kii oo kale hadday rumeeyaan aamantum idinka aada rumayseen bihi maagaba faqad xaqiiqa ah ihtadow way hanuuneen markaa wain tawallow hadday jeestaanna fa inamaa wax kale maahane hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf dhexdiisay ahaadeen khilaaf ayay ku sugan yihiin fasayakfiikahum ullahu ilaahay baana kaa kaafin doono adiga wa huwa alleh assamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan wa halkana alla wuxuu leeyahay fain aamanuu ahlu kitaab gaaladooda hadday rumeeyaan bimili maa aamantum bimaa aamantum milida marka zaa'ida hadda haddii la doono waa laga dhigi karaa bimili maa aamantum ay bimaa aamantum wixii aada rumayseen hadday rumeeyaan bimili maa bimaa kii ay rumeeyaan aamantum aada rumayseen bihi shaygaas hadday iyaguna rumeeyaan faqad xaqiiqo ah ihtadow way hanuuneen iyaga marka laga yeeli maayo nebi maxamed carabaa loo diray annagana looma dirin nebiyul ummiyiin waaye nebiyul carab waaye waxaa laga yeeli maaye nebiyullaahi maxamed dadkao dhanaa loo soo diray waa inay rumeeyaan hadday rumeeyaan waa hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fa inamaa wax kale maahane hum iyagu fii shiqaaqin fii mukhaalafatin khilaafay ku dhex jiraan ama fii shiqaaqin la dhinactan ilaahay bay la dhinactamayaan markay ambiyada ilaahay meel taagan yihiin iyaguna feerta kale taagan yihiin fasayakfiikahum ullahu ilaahay baa kaa kaafin doona shartooda iyo dhibkooda allah kaaga filan meeshaan marka ibnu abi xaatim wuxuu wariyey can naafic ibni abi nucaym qaala wuxuu yidhi arsala ilaya badu bacdu alkhulafaa'i khulafadii qaarkood baa i direen waxay ii direen musxafa cuhmaana bni cafaan liyuslixahu si uu u hagaajiyo qaala ziyaadun ziyaad baa marka wuxuu yidhi faqultu lahu ninkaa waxaan ku idhi ina annaasa layaquuluuna dadku waxay dhahayaan ina musxafahu cuhmaan musxafkii gurigiisa yaallay kaana fii xajrihi dhabtiisuu saarnaa xiina qutila markii la dilayay fa waqaca damu dhiiggii wuxuu ku daatay calaa fasayakfiikahum ullahu aayaddan korkeedu dhiiggii ku daatay wa huwa samiicu alcaliim sidaasaan maqlee ka warran fa qaala naaficu naafic wuxuu yidhi basurat caynii biddami calaa haadihi alaayati waqad qaduma labadeyda indhood waa arkeen buu yidhi aayaddanoo dhiiggii ku yaalla laakiin dhiiggii calaamadiisii waa waa waa sii baaba'day waqad qaduma yacni waa duugoobay sidaasuu marka meeshaan ibnu kaiir uu ku wariyey waana wax dhici karo wa huwa samiicu lcaliimu wa huwa alle asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu cilmi badan marka allah kaa kaafinaya haddii la yidhaha nimankan mukhaalafadooda iyo dhibkooda iyo shartooda haddii ilaahay laga hoos galo si dhaba looga hoos galo waa laga badbaadaa suuratu aali cimraanna waatay ahayd wain tuminuu wattaquu laa yadu wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an sibqat allaahi waman axsanu min allahi sibqata wanaxnu lahu caabiduun sibqat allaahi ilzamuu laazima oo ku dhega sibqat allaahi ilaahay diinkiisa ku dhega diinka alle laazim oo qabsada waman yaa axsanu ka wanaag badan min allaahi ilaahay yaa kaga wanaag badan sibqatan xagga diinta wanaxnu anaguna caabiduuna kuwa caabudayaanaha lahu lilaahi alle sibqiga asalka waxaa la yidhaha rinjiga marada la geliyo asalka saas waa marka rinjiga alle maxaa laga wadaa diin allaahi waay waa diinka allah laga wadaa fitrat allaahi baa laga wadaa mufasiriintu saasay ku fasireen calaaqada marka rinjiga iyo diinka ka dhexeeya waa maxay taasaa in la fahmo u baahan alimaamu lbaqawi wuxuu yidhi wainamaa wainamaa samaahu sibqatan rinji buu ku magacaabay diinkii liannahu maxaa yeelay yadharu aharu ddiini cala almutadayini kamaa yadharu aharu sibqi cala thawbi marada haddii la geliyo rinji midabkaas waa ka muuqanaa soo maaha qofka mutadayinka ee muslimkaee diintiisa ay dhabka ka tahayna diintu waa ka muuqanay bannaankaas isagoo halkaasuu taagan yahay diinka ilaahay waa ka muuqdaa sida maradaa rinjigu uga muuqdaa mutadayinkana diinkiisa uga muuqana laakiin qof muslim macno islaam sheeganayo diinkiina uusan ka muuqaninoo isaga iyo qofka gaalkaa marka aad fiiriso warkoodu isku mid noqdo dharkoodu isku mid yahay hadyigoodu isku mid yahay aadan kala garanin waa nasiib xumo qofka muslimka marka allana wuxuu leeyay ilzamuu sibqat allaahi rinjigaas alle ee yani diinku inuu idinka muuqdo laazima sidaas alimaamu lbaqawi uu yidhi waqiila waxaa kaloo la yidhi buu yidhi liana almutadayina ninka mutadayinka ah yalzamuhu waa ku dhegayaa diinkii diinkaa ku dhegaya walaa yufaariquhu mana faaruqaayo kasibqi yalzamu thawb sida mara rinjigu marada ugu dhego ayaa isagiina diinkii ugu dhegaya isagii diinkii waa isqabsanayaan sibqat allahi marka waxay ku nasbisan tahay mansuubun biliqraa sibqat allahi ilzamuu laazima oo ku dhega sibqat allahi ilaahay diinkiisa waman yaa axsanu ka wanaag badan min allahi alle sibqatan xagga diinka yaa alla ka diinka alle maxaa ka wanaag badan yaa alle kaga wanaag badan diin xaggiisa ka yimid wanaxnu anaguna caabiduuna kuwa caabudayaanah lahu lilaahi alle qul atuxaajuunana fi llahi wahuwa rabbuna warabbukum walanaa acmaaluna walakum acmaalukum qul waxaa tidhaahdaa atuxaajuunanaa ma nala doodaysaan fi llaahi ilaahay towxiidkiisa miyaad ngu nagula doodaysaan walxaal huwa allana rabbunaa uu yahay kana abuuray annaga wa rabbukum idinka kan idin abuurayna uu yahay walanaa waxaan noo sugnaadoon leenahay annaga acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum baad leedihiin baatilka ah wa naxnu annaguna mukhlisuuna kuwa towxiidka u baraxtiraya nahlahu lilaahi alla meeshaana marka ibnu kaiir wuxuu yidhi yaquulu tacaala murshidan nabiyahu salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ilaa dar-i mujaadalati lmushrikiin alla nebigiisiiba wuxuu ku hanuuninayaa mushrikiinta doodooda inuu iska xiro wuxuu yidhi qul dheh atuxaajuunanaa fi llaahi ilaahay towxiidkiisa war ma alle xaqiisaad nagula doodaysaan yani hadda wuxuu ka wadaa waxaan isku haysanno maahan annaga wax noodana idinka dantiinna hawadeenna hawadiinna iskuma haysanno waxaan isku haysanaa waxay tahay allihii annagana na abuuray idinkana idin abuuray cirkan iyo dhulkan abuuray keli xaqiisaan isku haysanaa ayb marka tawxiid doodaas waa gar marka qul waxaa tidhaha tuxaajuunanaa ma nala doodaysaan fillaahi ilaahay towxiidkiisa miyaad nagula doodaysaan ay tunaadiruunanaa fi towxiid illaahi walikhlaasi lahu walinqiyaadi inaan allah u hogaansano walxaal huwa allana isagoo alle rabbunaa rabbigeen uu yahay wa rabbukum rabbigiin uu yahay kan inaga rabbi saddex macnow alkhaaliqu almaaliku almudabiru rabbi wixiisa iyo xaqiisii miyaan ku murmaynaa isagaana abuuray annaga iyo idinka isagaana leh annaga iyo idinka isagaana maamulaayo annaga iyo idinka intaa ma diidantihiin rabbinimada ma diidana iyaga alle marka haddaad ogoshihiin rabbi inuu intaa leeyahay rabbigii intaas lahaa aan caabudna annagana soo raaca idinma lihin wa fii xuduudi anfusinaa noo soo raaca ma idin dhahayno walxaal huwa allana rabbunaa rabbigeen uu yahay wa rabbukum rabbigiin uu yahay haddii marka aad diidantihiin ood soo taagan tihiin walanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum baa idiin sugnaatay fiiri marka waxaa laga wada ey naxnu bura'aau minkum idinka yacni waa toosantihiin annagana waa toosannahay maaha wuxuu leeyahay ey naxnu annaga bura'aau minkum beri baan idinka nahay idinka xaggiina wamimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan wa antum adinkuna bura'aau minaa annaga beri baa naga tihin waxna isugukaan jiraa ma leh kamaa qaala fi laayati اlukhraa fain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum antum barii'uuna mima acmalu wa ana bariiءu mima tacmaluun wa qaala tacaala fain xaajuuka faqul aslamtu wajhiya lilaahi waman itabacan ilaa aakhiri اlaaya وqاla تacaalى إخbاarا عan إbrahim وxaajahu qowmه qaala atuxaajuunii fi اllahi aayadahaas isku macnayey walanaa waxaan leenahay acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum baa leedihiin marka maahan yanii idinkana camalkiina wata annagana keenaan wadanaynaa maaha baraaa waa tan manheed ayb wanaxnu anaguna mkhlisuuna cibaadada kuwii baraxtirayaa nahay lahu lilaahi alla am taquluuna ina ibraahiima quluuna ataquuluuna ma waxaad dhahaysaan ina ibraahiima ibraahiim iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba iyo yacquub waalasbaata iyo owlaaddii yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud ow amase nasaaraa ayay ahaayeen miyaad leedihiin sidaas qul waxaa tiri annabiyow a antum idinka miyaa aclamu ku ogaal badan oo og amillaahu am mise allaahu allah ogaal badan oo idinkaga xog ogaalsan waman yaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan waman yaa adlamu ka dulmi badan ay laa axad adlamu minhu qof ka dulmi badan ma jiree minman ruux katama qariyey shahaadatan markhaati qariyey markhaatida oo cindahu agtiisa ahaatay mankaasi min allaahi ilaahay xaggiisana ka ahaatay wamallaahu alla ma ahanin biqaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan tilka taadaasi ummatun ummad weeyaan ummadda oo qad khalad tagtay ummadda oo lahaa oo u sugnaaday maa wixii kasabad ay shaqaysatay walakum idinkuna maa ayaa idiin sugnaaday kasabtum aada shaqaysateen walaa tus'aluuna la idin su-aali maayo camaa kii xaggiisa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna iyaga inay camal falayaan ambiyadaa dariiqay ku taagnaayeen wayna tageen camalkoodiina iyagaa iskale idinkuna la idin su-aali maayo wixii iyagu ay samaynayeen idinka camalkiinaad leedihiin xadiidkii waxaa munaasab u ah marka nebiga sal ll ly slam uu yidhi man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofkii camalkiisu uu dib u dhigay nasabkiisa ma soo hordhigo oo ma dedejiyo marka meesha waman adlamu miman katama waman yaa adlamu ka dulmi badan minman ruux katama qariyey dadka ka qariyey laba mafcuulay qaadanaysaa marka midna waa dadkii ayuu ka qariyey waxa uu qariyeyna waa shahaadatan markhaati markhaatida oo cindahu agtiisa ahaatay oo uu cilmi u leeyahay oo uu ilaahay kula ballamay kitaabadoodii towraad iyo injiil loogu sheegay markhaatidaas oo agtiisa taallo oo cilmigeeda uu haayo qofkii qariyey oo dadka ka qariyo sifadii nebi moxamedba ay ka mid tahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi yaa qofkaas ka dulmi badan markhaatida oo weliba minallahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ballan alla ou la galayna ah kaasi yaa ka dulmi badan qof ka dulmi badan ma jiro wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluunana waciid iyo goodi baa ku suganoo waxaad samaynaysaan ilaahay ma mooga nafsiyada waay marka taasina macnaheeda aayadda ka dambaysa tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabad horaan usoo marnay macaanideeda iyo tafsiirkeeda hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed